بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى ما دام عن كسو بحني ترجمة دي إمام الكثير رحمه الله تعالى هي مقدمة دي قصص الأنبياء waxaan ku khatimaynaa inta aynu qisaska bilaabin waxaan ku khatimaynaa tambiih yar oo waxa weeye aan baraarujinayno tambiihaad waxa aan baraarujinayaa awalan marka ugu horeysa insha allahu tabaaraka watacaala waxaan ictimaadaynaa oo waxa weeye aynu qasal ambiyaa ka soo qaadanaynaa oo aan asal ka dhiganaynaa waa kitaabka imaam ibn kathiir raximahu llahu tacaala oo qasasul anbiyaa kitaabkaas ayaynu ictimaadayaa oo waxa weeye aan ku soconayaa tartiibkiisa iyo sida uu u tartiibiyey imaam ibn kathiir raximahu llahu tacaala iyo nebi kasta sida uu u tartiibiyey oo u kala hormariyey taas ayaan ictimaadayaa waa tambiiha ugu horeeya waxaan kaloo tambiihinayaa aqwaasha kusoo arooreysa oo imaam ibni kathiir haddaan dhaho qaala imaam ibni kathiir raximahullah laba meelood ayaan u tiirinaynaa haddii aanan meella u tiirin oon dhaho qaala imaam ibni kathiir saasuu yiri waxaan u jeedaa kitaabka qasas alambiyaa haddii kaloon meel kale qowlkaa ka soo qaaday sida tafsiirka iyo meelo kalena waan sheegayaa waxaan leeyahay tafsiirka ayuu halkaa qowlkaa saasuu ku yiri laakiin haddaanan sheegin marjic oo aanan qowlkiisa marjic u celin waxaan u jeedaa waan ka soo qaaday waa kitaabka qasas alambiyaa wixii kalena waa caddaynaya culummada kale wixii qowla oo culummada kale ay leeyihiin oo aimada kale ay leeyihiinna mid walba meesha uu ku yaal oo ku yiri baan tilmaamayaa insha allahu tabaaraka watacaala taasi waa marjica iyo masaadirta loo celinayo aqwaasha culummada amaa xagga tasxiixa iyo tadciifka waxaan ictimaadayaa insha allahu tabaaraka watacaala a'imada muxadisiinta oo ugu horeeyo muxadith alcasri asheikh alcalaama moxamed naasir diin alalbaniy raximah allahu tacaala sida aan markii horeba ictimaadnay isaga ayaan ictimaadayaa insha allahu tabaaraka watacaala kutubtiisa waayo kutubtiisa ayaa takhriijkii aada iyo aad u badan yahay sida irwaa alqaliilka iyo saxiix aljaamic iyo kutubta uu takhriijiyey ayaan ictimaadayaa insha allahu tabaaraka watacaala waana muxadith alcasri buu ahaa sida ay u qireen a'imada sida uu caddeeyey alcalaama ibn baaz raximah llahu tacaala wakayru oo a'imatl casri ay u qireen inuu ahaa waxa weeye maaragtay muxadith alcasri a'imadoo dhan u qireen imaamkii xagga xadiidka fil casri marka xadiid walba waxaan isku dayayaa inaan kutubtiisa ugu noqdo haddii aan ka waayo waxaan markaa haddana ictimaadayaa tasxiixa uu leeyahay isagana waxa weeye asheikh alcalaama abulashbaal axmed shaakir raximah llahu tacaala oo weliba tafsiirka ibni kathiir taxqiiqiyey oo mukhtasar ka dhigay axaadiidtana saxiixiyey oo taxqiiq ku sameeyey isaguna muxadith buu ahaa isagana waa ictimaadaya insha allahu tabaaraka watacaala oo axaadiidta uu saxiixiyey ama tadciifiyey isaga ayaan waxa weeye ictimaadaya waayo ma raba xadiid daciifa inaan soo qaato wixii daciifa inaan ka tagaan rabaa ee wixii saxiixa unbaan soo qaadanayna insha allahu tabaaraka watacaala wixii aan ka weyno waxaan kaloo ictimaadaynaa a'imadii ka horreysay sida xaafid ibni xajar raximah llahu tacaala ayaynu ictimaadaynaa oo aynu ka soo qaadanaynaa isagana sida uu u tasxiixiyey xaafid ibni xajar a'imadii kaleoo kasii horreysay sida imaamu dahabi waxa weeye xaakim waxa weeye aimatu ahlxadiid oo dhan wixii ay tasxiixiyeen iyo wixii ay tadciifiyeenba waa la ictimaadaya marka aimadaas ayaynu xagga tasxiixa iyo tadciifka aan ka ictimaadayna waayo ma banaana qofku xadiidka inuu iska soo qaato oo isaga tiiriya nebiga calayhi salaatu wassalaam isagoo aan garanaynin asalkiisa iyo meesha uu ka yimid iyo cidda saxiixisay isagoo aan garanaynin marka laabudda inuu qofka daalib cilmiga ahi fiiriyo xadiidkaani horta ma saxiix baa mise waa daciif waayo xadiidka waxaad deliishan kartaa kow markuu saxiix agtaada ka noqdo ee adigoo aan wuxuu ah- yahay garanaynin inaad iska deliishatid wax bannaan ma ah taas marka waa xagga tasxiixa iyo xagga tadciifka halkaas ayaynu ka ictimaadeynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala oon isku dayeynaa inaan caddayno xadiidka sixadiisa eh, iyo meesha uu ku sugan yahay taas waa xag- xagga marka xadiidka xagga eh, silsiladana waxaan ka ictimaadeynaa baan idhi ibnu kathiir raximah llahu tacaala kitaabkiisa qasas alambiyaa ayaynu waxa weeye ictimaadeynaa waxaan kaloo tambiihinayaa eh, qisadan qisaskan maadaama mar hore aan duubay iyadoo dheer oo waxa weeye 2004 kii aan duubay waxyaalihii khada oo ku dhacay oo ama sabqu lisaan ah ama waxa weeye ereyo aan maaragtay markaa ku habboonayn dib baan u dhegaysanayaa mid walbana wixii khalad oo aan ku arko waan ka saaraya insha allahu tabaaraka wa tacaala oo tan waxaan ugu talagelayaa inay noqoto khulaasa waxa weeye lagu soo khulaaseeyo wixii hore waayo qofka khalad waa ka dhici karaa bashar baynu nahay oo waxa weeye khaladkii waa imaanaya marka wixii ku dhacay oo maaragtay ama sabqu lisaan ah waana u qastiyin aniga waxaan u qastiyey ma jiraan laakiin wixii khada oo markaas ku dhacay ama cilmi yari keentay ama sabqu lisaan ku dhacay insha allahu waan ka saarayaa oo waxaan isku dayayaa inay tani noqoto mid khulaasa oo kooban oo aan iyadu lahayn haba yaraatee wixii khaladaada laga saaray ayaan isku dayaya waxaan u samayn doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala tartiibka sida imaam ibn kathiir uu u tartiibiyey oo waxa weye nabiyullaahi aadam uu ugu hormariyey ilaa uu waxa weeye sidaa u waday uu ku gaaray eh, ilaa nabiyullaahi ciisa marka tartiibkaas oo aynu horay usoo tilmaannay oo niri waa ijtihaad minhu isaga ayaa ku ijtihaaday oo sidaa u tartiibiyey ee ma aha nas iyo xadiid ku soo arooray ma aha ee waxa weeye aayadaha qur-aanka marka ay ka hadlayaan nebiyada ma tartiibinayaan waxa weeye midba meel baa lagu sheegayaa oo waxa weeye tartiib iyo zaman iyo si ay isugu xigeen midna laguma hayo sunnaha iyo kitaabka qur-aanka midna sidaa daraaddeed marka arrintu waa ijtihaad weeye innagu saanay isugu xigeen ma jasminayno laakiin keliya qasdigeennu waxa weeye nebiga aynu ka sheekaynayno inuu ahaa nebi ilaahay soo diray ciddii loo diray iyo zamankay ahaayeen culummadu waxay ka yidhaahdeen ayuun baynu tilmaamaynaa laakiin ma jasminayno odhan mayno ilaa ilaa saana isugu xigeen way dhici kartaa qaarkood in la jasmiyo oo hadda matalan sida marka laga hadlayo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo wiilkii labadiisii wiiloo nebiyada ahaa nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi isxaaq marka laga hadlayo de waa la jasmin karaa iyo nebiyullaahi yacquub iyo nebiyullaahi yuusuf nebiyullaahi daawuud nebiyullaahi sulaymaan macnaha nebiyadii isdhalay dee wiil iyo aabihii inay kala dambeeyeen waa la jasmin karaa laakiin dee nebiyo badan oo aan la jasmin karin baa jira sida ay u kala dambeeyeen sida ay u kala horreeyeen laakiin tartiibkaas uu ibnu kathiir isticmaalay un baynu ku wadaynaa oo waxa weye aynu ku tirinaynaa nebi kasta qisadiisa marka aynu bilaabayno waxaynu samaynaynaa qodobaan u qaybinaynaa qodobadaasaan marka qodob qodob usoo qaadanaynaa oo waxa weeye sida uu ahaa abtiriskiisa meeshii uu ku dhashay saasaynu u wadaynaa insha allahu tabaaraka watacaala ilaa iyo aakhirka intii ilaahay inoo fududeeyo marka haddii ilaahay noo fududeeyo oo aan dhammaystirno oo qisaskaas waa dheer yihiin oo ilaahay noo fududeeyo aan dhammaystirnana waa alxamdu lilaah waxa weeye ilaahay ayaan ugu shukri naqaynaa haddii aan wax ka gaari weyno oo waxa weeye caarid uu yimaado ama eh, si ay noqotana hadde waxa weeye waa laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha qofku wuxuu awoodo unbuu samayn karaa wuxuunan awoodinna hadde eed kuma leh marka waxaan gebagabadii ugu dambayntii aan kusoo gebagabaynayaa wixii khalada oo ku dhaca oo waxa weeye sabqu lisaan iyo wax la midana ilaah baan uga toobad keenayaa qofkii muslim oo arkana waa igu baraarujin karaa oo waxa weeye eh, ilaahay rasuulkuna beri bay ka yihiin wixii khalada wax alla wixii wanaaga oo kusoo eh, halkaas ka yimaadana oo ilaahay waafajiyana ilaah baan ugu xamdinaqaya qof walba oo muslima oo dhegaystana waxaan leeyahay waxaad noqotaa aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana kuwa wanaagga markay maqlaan inta wanaagsan qaata kalaam markaa maqashid qof walba oo waxa weeye ama muxaadaro jeediya ama dersi jeediya markaad dhegaysatid inta wanaagsan ka qaado ha dabagelin oo waxa weeye haddii aa khalad yar ku aragtid isaga uga naseexe oo ku baraaruji laakiin adigu wanaagga ka qaada aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana markaas ayaad wanaaggii oo dhan gaaraysaa waayo qasdiga iyo ulajeedada ka dambaysa oo waxa weeye aan u samaynayno ma aha wax kale ilaa waxa weeye keliya un waa dacwada in la mushaarakeeyo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana macnaha inaad dadkii un wanaag ugu yeertid oo wanaag ay dadku ka faa'iidaan waayo wataynu soo tilmaanay qasal ambiyaa waxay leedahay fa- faa'id badan oo sabir iyo dulqaad iyo wax walbaa laga faa'iidayaa cibra ayaa ku sugan marka qofkii muslima oo dhegaystaba wanaag buu ka helayaa marka insha allahu tabaaraka watacaala halkaas ayaynu ku wadaynaa ilaahayna waxaan weydiisanayaa inuu ilaahay noo fududeeyo oo ilaahay noo kaalmeeyo rabbi baan kaalmaysanaynaa oo waxa weeye aan weydiisanaynaa inuu ilaahay noo fududeeyo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin